warar goordhoweedna soo gaaray mas-uuliyiinta dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maanta waxa ay ku wareejiyeen hub ay ciidamada dowladda soomaaliya ka soo badbaadiyeen weerar gaadmo ah oo jimcihii lasoo dhaafay ee al-shabaab ku qaaday kolonyo saad u siday ciidamada amisom ee ku sugan duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa hogaaminayey madaxda hirshabelle ee maanta u tacsiyeeyey ciidamada amisom haaruun macruuf ayaa arrintani waxa uu ka waraystay taliyaha booliska hirshabelle gaashaanle sare xasan nahdhicisow oo ka mid ahaa saraakiisha wareejisay hubkaasi amison waxaan ku wareejinay qoryo oo dhesiikayaal ahoo laba dhesiika oo aan ka furnay gawaaridii waddada lagu galo amison teeda ahayd waaye marka labadaa qori ee dheshiikaha ah halkeed ka soo qaadeen xaaladoodu waa sidee may shaqaynayaan mise way burbureen way gubteen maya maya qodyahu waa fiican yihiinoo hadda ma waa shaqaynhayaan waxaana ka furnay baabuurtii ay ku xiraayeen oo baabuurta dagaalka aheyd oo amisom meesha baabuurta lagu gubay oo ku gubatay oo aan gurmadka ku aadnay markii ay dagaalka uu dhaciyay aan ka furnay qoryahaas waana shaqaynhayaan waa gartay maxaa kalood ku wareejiseen amisom markaad u tagteen maanta maxaad ku dhahdeen wallahi run ahaanti amison markii hore oon saraa dagaalka uu meesha dhacayon tagnayna dhaawac iyo kulley ka kaletoodoo dhimashaada oo aan meesha ka aroorinay iyo dhaawacii iyo ragnoo noolba oon meesha aan tagnay aan ka helnay oo nimankii intaysa yani aynan dhamaystirkoodii aysan ku dhaqaaqeyn aan ka gaarsiinay aan ayagana ku wareejina shalay markii aan meesha goobta ay noogu yimideen waa garta maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha ka dhashay weerarkaasi dhimasho iyo dhaawac inta adag tahay rumahaanti waa jiraan khasaaro xoog le waa ka dhashay oo baabuurta hadda raashinka iyo wadda meesha ku gubatay waa un gawaari oo shacabka uu leeyahay oo un kiriisniyadoo kiraahay ahaayeen waxaa la gubay wax baabuur dagaalna waxaa laga gubay kulley meeshaas oon ka arnana saddex gaari ahaayeen baabuurta shacabkuna waa imise gubatay haddii la isku daro maanta dhammaantood horta gaariyaas waa ilaa iyo baabuurta shacabkaana waxay gaarayaan oo meesha lagu gubay waa afar iyo toban baabuur waa garta wax adiga baabuurta xamuulka oo haddii la isku daro oo xamuulka ah oo raashinka siday waa garta iyo saddexda gaari haddii la isku daro waxay isku gaaraan toddoba iyo toban baabuur waa garta khasaaraha nafeed intuu leegyahay khasaaraha dhinta wallaahi rumahaantii anagu goobta waxaan ugu tagnay oo dhimashaa waa arkayna adiga in shan dhimasha oo amisona iyo nin soomaaliyahoo meesha ku dhinta waa aragnay laakiin kulley waa uun jiraana saan qiyaasayna sa kaloo un gadaal iyo laga keenkeenay laakiin anagu intaan xaqiijinay waa uun intaasoon aragnay markaas waaye weerarkani siduu u dhacay amisom ma ka sii warqabeen meeshan mar walba way mari jireen taxadar la-aantu halkay ka timid wallahi run ahaanti taase ma ahanin hadda waxaan adigu aan kawarqabo nimanku meesha waa soo geli jireen oo waa imaan jireen amisomtana mar waa mar kastaa lagula diriri jira meesha waana ka awood badi jireen haddana kulley un khasaaraha dhibaatadan oo hadda un dhacday laakiin ma keeni karo oo wax si ay waxaas ay u dhacdo meeshaas laakiin maalmihii ugu dambeeyey toddobaadyadii ugu dambeeyey al-shabaab weerarada jidkan aad bay xoog u soo saareen marka arrintan oo kale in la fisho soo maahayn idinka iyo iyagaba wallahi rumaanti waa la dareensanay inay xoog soo saareen oo waa la wada ogaay oo hadda waa la dareensanay laakiin baabuurtan hadda iyo ciidamadan waa uun ciidan ay gaadsiin ay ku sameeyeen oo hadda ay soo gaadeen ay aheyd oo hadda ma ahayn wax hadda uun ku talagal kalentooda saasay marka ku dhacdo gaadsiinkaas ay ku sameeyeen
gaashaanla sare xasan dhiciso oo haaruun macruuf u warramaya ayuu ahaa haatan